dhegaystayaal sidii aan horey idinku ballan qaadnay barnaamij ku saabsan libdhimaysid laascaanood oo ah hees dhowaan soo baxday ayaanu halkan kasii deyn doonaa barnaamijkaasina waxaan ku wareysanaynaa rag aqoon-yahamiina oo iyagu arrimahaasi u dhuundaloola waxaa maanta stuudiyaha marti noogu ah injineer xuseen fiin oo isagu heestaasi iyo sidii ay ku soo baxday la socday waxaadna naga soo wici kartaan barnaamijkaasi inta aan ku guda jirno telefon nambarkiisu yahay lix habal toddobo lix laba toddobo saddex sideed eber eber aan idinku celiyo waa lix hal toddobo lix laba toddobo saddex sideed eber eber idinka oo fikraddiinna ka dhiiban kara barnaamijkaasi waxaad kaloo noo soo diri kartaan email idinkoo isticmaalaya emailka ciwaankiisu yahay boston at radio star com waa boston at radio star com heestan libdhimaysid laascaanood oo dhowaantan soo baxday waxa ay salka ku haysaa midnimada iyo kala goydla-aanta soomaaliya sannadku markuu ahaa kun sagaal boqol iyo lixdankii waxaa isku biiray labadii qaybood ee soomaaliya ee koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya intii ka dambaysayna waxaa dhalatay jamhuuriyaddii soomaaliya jamhuuriyaddii soomaaliya waxa ay burburtay ama soomaaliya ay kala dhaqaajisay sanadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii kadib markii dagaal sokeeye uu ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo ku faafay soomaaliya qaybo badan oo ka mid ah markii soomaaliya ay dowladdii ay lahayd sanadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii ay meesha ka baxday waxaa bishii shanaad siddeed iyo tobankeedii gobollada waqooyi ee soomaaliya qaybo ka mida lagaga dhawaaqay maamul iskiid isu taagay oo loogu wanqalay somalilan qaybo ka mid ah dadka soomaaliyeed ee iyagu ku dhaqan halkaasi ayaa maamulkaasi marxabaystay oo u riyaaqay iyaga oo taageeray jamhaddii loo yaqaanay snmta oo iyadu sannadihii kun sagaal boqol siddeetan iyo sideeddii iyo kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii soo gashay magaalooyin ka mid ah waqooyiga soomaaliya sida burcaya hargeysa halkaasi oo isaga hor yimaadeen ciidamadii qaranka soomaaliyeed kadib sanadkaasi kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii markii dowladdii ay burburtay haddii aynu dib ugu laadno waxaa u suurowday qaar ka mid ah soomaalida waqooyigaasi ama waqooyiga galbeed ee soomaaliya in ay ku dhawaaqaan maamulkaasi loo bixiyey somalilan arrintaasi ma ay wada farax gelin dadkii soomaaliyeed ee ku dhaqnaa waqooyiga soomaaliya beelo ka mid ah ama dadka iyagu halkaasi degan qaar ka mid ah ayaa arrintaasi ku gacan saydhay sanadkii kun sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii qaramada midoobey waxa ay soo saartay qaraar qaraarkaasi oo loogu magacdaray kalgalood la-aanta soomaaliya ama territorial integrity of somali state eesaysashada dhulka soomaaliyeed iyo haybadda dhuleed ee dhulka soomaaliyeedna waxa uu ahaa go-aankaasi mid lagu ilaalinayay iyadoo haddaba muddo badan laga joogo ilaa labaatan sano ku dhowaad ilaa iyo haatan ma jiraan wax aqoonsi ah oo beesha caalamka ay ka heshay somaliland dadka somalilandna waxa ay aad u rajeeyaan inay marun helaan taasi waxa ay noqotay halbacaad lagu hesay lagu lisay ilaa haatan ama suuro gelin sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetan ama sagaashan iyo siddeeddiina waxaa la sameeyey maamul goboleed kale oo soomaaliyeed oo la magac baxay puntland soomaaliyana waxa ay noqotay meel dagaalkii ilaa haatan uu ka sii socdo si kastaba ha ahaatee sanadkii kun sagaal boqol ama aan idhaahday labada kun iyo lixdii ayaa waxaa somalilan ay soo gashay qaybo ka mid ah gobolada waqooyiga soomaaliya oo aan laga soo dhoweyn taas waxay keentay dadkii halkaasi deganaa in arrintaasi ay ka caroodaan baryahanna waxaa jiray dadaallo la waday oo dadka degaankaasi sool iyo sanaag iyo cayn ay ku damacsan yihiin in ay somalilan ka saaraan aaggaasi ay ku soo xadgudubtay si kastaba ahaatee dhowaanta waxaa soo baxday hees lagu magacaabo libdhimaysid laascaanood oo iyadu ka hadlaysa midnimada soomaaliya haddaba heestaasi ayaa waxay noqotay mid kaga cadhaysiisay somalilan dad fara badan oo ka mid ah iyadoo heestaasi ka hadlaysa midnimada soomaaliya ayaa haddaba waxaanu maanta bal ka wareysanaynaa xuseen fiin iyo dhegaystayaasha qaar ka mid a oo iyaguna soo wici doona bal fikradda ku aadan heestaasi aragtida ay ka qabaan bal qadar ka mid a heestii marka hore aan maqashiyo
Let's go. faysal aad iyo aad ayaa umahadsan tahay in runaantiina in shabakadaha wararka ee soomaalidu aad iyo aad ayay arintan u hadlayeen siiba shabakadaha wararka ee gobolada waqooyi ee dalka siiba in goboladii loo yaqaanay waqooyi galbeed iyo togdheer in runaantiina in dadku way fahmi karaan ama way arki karaan dadka cadhada badan ama dhibaatada dad- dadka ku hayaa inay yihiin nimankan qora shabakadaha wararka nimankaasoo iyagu in badanaa ku nool in qurbaha sida iyadoo kale oo aan war u haynin xaqiiqada dhabta ee ka jirta dalka nimankaasoo ay ku gaamurtay colaad in dagaaladii sokeeye ee soomaaliya ay ka dhaxleen run ahaantiina gafaf aad iyo aad u badan u geystay fanaanada caanka ah ee saade cali warsame Een, xuseenow heesta horta eryadeeda haddaan dadweynaha u sheegno intii aan la socon waxa ay tahay een, liibaantooy weynaatooy ladnaantooy lacag qaatiyo laylikuugu leged meel la yaab loo kuma lolonina waa ka liitee liici maysid ee lixdankii joog libax wuu iman libta qaadee libdhi maysid laas caanood laba maaha waddankeennu liibaantooy weynaatooy ladnaantooy leegadiibaad ku lamaanayd leegadiibaad ku lamaanayd looxa diintiiyo loolankii hore waa laguu qiray laabta kaa ogi lurka kii wada lax lagaa yidhi waa luqluqashee liibaantooy laas caanood laba ma aha waddankeennu laasa suradood laanta lebiga bogga laandheer lugta mari mudug laas qoraa tahay laamiyada qaad laagta bari eeg luuqganaaniyo libayona gaadh liibaantooy weynaatooy ladnaantooy lafta dhabarkee dalka tahayoo kuma loojaan laabatada diid wowlagooye waad laxaadsano ninkii lumayaa beenta laasime runta laalee libdhimaysad laas caanood laba maaha waddankeennu marka midnimada soomaaliya markay heestu ka hadlayso wax hadda heesta la arki karo oo gaara oo somalilan ama gobollada waqooyi galbeed ee somalilan ka dhanan kuma jirto maxaad u malaynaysaa inay qoonsadeen dadkan heestan ka xanaaqay ee websaryada ama jaraa'idyada meel walba kusoo qoraya
saan horeba kugu sheegay in nimankani waa niman maaragtay isaga in sarkhaansan colaadda soomaaliya ama colaadihii ka dhacay soomaaliya in nin walbaaba wuxuu iska furtay website macnaha ma garanayaan wararkay ku qorayaan ama hadalku meeshuu gaarayo colaadda iyo xumaanta uu dadka soomaaliyeed kala dhex dhigayo iyagoo wax yaroo bilaa macno ah ama wax yaroo ka xanaajiya ama wax yaroo aysan jeclaysan in markaa ay dhacday amaba heestu runaanta ee kashifasa maaragtay dee waxyaabo badanoo xaqiiqo ka jira dalkii hadda In marka arrimaha ka xa- ka xanaajiya waxa weeye heestan haddaan kuusoo qaato tusaale oo kale in magaaladii ee u qaada ee laascaanood baa waxaa caasiyadeedii ka shaqaynayay iyo maqaaxiyadii ihi- iyo gaadhiyadii oo dhan qof walbaaba heestiiba maaragta intuu shiday buu cirka geeyey marka nimankiina meeshay taagan yihiin warnow marka in marka ma jiraan wax dhibaato oo ka dhacday halkaasi masla markii waxaa sheegtay heestii in la- laga daaya laas caanood gawaadhidii een, een, magaalada ka dhex shaqaynaysay dukaamadii shalamooyinkii marka markii la daaray wax shiloo arrintaa ka dhacay ma jiraan oo masalan jooji heesta demiya iyo waxyaala nocaas oo kale dhibaato ka dhacday ma jirtaa in ma- ma jirayso laakiin in in lacag qaatiyo layli kulagad kugu leged meel la yaab leh meel la yaab leh marka heestu waxayba la hadlaysaa nimanka een, reer lascaanood ee lascaanood keenay maaragtay ciidamada somalilan marka somalilanta kale kamaba hadlaysaba laakiin dee een, dadkii waxay u arkeen oo kale in heestu ay tahay kicin dadka la kicinayo ama dadka la qiiro gelinayo laakiin arinku maahan een, runaantiin waxaad dareemaysaa fanaanada een, saade cali inay maaragtay ay bar toogatay run ahaantii aysan awood u helin inay toogtaan nimanka siyaasiyiinta gobolada s s c siiba odayada in ragga khusuusida hadda la sameeyey hogaami hoga- hogaankii hore loo sameeyey ururkii n s m u iyo qolooyinkii badbaado ee north america in in meel aysan in taabanin inay taabatay oo maaragtay arrinta maaragtay arrinteedu meel weyn gaadhay oo ay isku dhaantay dhab- in dhammaantood okay libax wuu iman libta qaadaa marka ay timaado Ma- libaxaasi muxuu yahay
Een, waa hanjabaad kolle anigu saan u fahmay libax wuu iman libta qaadaa een, saade ayaan insha allah dee li- a- arrintaa ka hadli doonta anigu war uma hayo laakiin waxaan u fahmay un libax wuu qa- libta qaadaa nacam nin soomaaliya mideeya wuu iman inay ka wado inaysan ka wadin nin maaragtay in gobolada in s s c ka kaxeeya ciidamada somalilan waayo ciidamada somalilan anigu waxaan aaminsanahay inay yihiin ciidan soomaaliyeed oo oo ay d- dhulkuna dhulkoodii ay joogi karaan laakiin in- in sida ay ku joogaan iyo dadka reer s s c aysan raalli ka ahayn maadaama ay arrintaasi ay jirto raalli ahaanshaha la-aanteed laakiinse dhibku uu yahay un goosashada ay gobollada waqooyi doonaya inay ka go-aan soomaaliya marka libaax wuu iman lebta qaadaa nacam wuu iman nin soomaaliya mideeya
waa hagaag waxyaalaha somalilantu ama gobolada waqooyiga galbeed aada uga xanaaqeen waxaa ka mid a oo markaad wasiiriyada fiirisid ay ku soo qorayaan meelaha ugu dhibka badan ay liqi waayeen masalan me- halka aan heestu a- ay ku leedahay een, kuma loodshaan laabatada diid wou lugooye taasi oo lagu macnayn karo laabatada diid kuwa somalilan ka go-aya ay dad badan ku macneeyaan ah, kuwa soomaaliya ka go-ay aan idhaahdo marka heestu guud ahaan dad badan waxay leeyihiin waxay ka hadlaysaa midnimada soomaaliya ee kama hadlayso eh, lascaanood oo keliya Eh, fikradda noocaas oo kale ah sidee u aragtaa
waa run in lascanood keliya kama hadlayso laakiin lascanood waa xuduntii soomaaliya maanta waxaa weeye in haddii lascanood ama reer lascanood in isku raacaan in- in siyaasiyiintii reer lascanood hadda waxay u wada janjeersameen dhinaca iyo somalilan marka shacabku haddii uu ku raaco arrintaas in soomaaliya kala go-aasa shaki kuma jiro In marka hadda waxa weye shacabkii weeye waxaa hadda hortaagan kala go'i soomaaliya in lascanoodna maanta waa magaalada keliya ee soomaaliya maanta hortaagan inay soomaaliya in kala go'do oo ay kala noqoto waqooyi iyo koonfur
Eh, waxaan aragnaa telefishinada ka aragnaa raadiyaasha ka dhegaysanaa websaryada ka akrinaa eh, fanaaniin fara badan oo ka mid a fanaaniintii caanka ahayd ee soomaaliya sida maandeeq oo kale sida maryam mursal eh, kuwo kaloo fara badan oo halkan ayna hadda ku magacaabeen oo aad u fara badan ayna soo qaadan karinba oo calamadii somalilan huwan oo heesa qaadaya marka ma arag wax dadka qaylinaya oo dhahaya eh, maxay saa u sameeyeen waay hadda heestan saada cali ay qaaday sababta looga qayliyey oo midnimada soomaaliya ka hadlaysaa maxay ku kala duwan yihin labada markay aad isbarbardhig samaysid
waxay ku kala duwan yihiin in waxyaabo badan baa kole la isbiirbiirsaday in dadka soomaalidiina waxaa weeye waa dad iska badana indhagugaraadlayaala marka anu waxaan u arkaa in waxaa jirtay hees hore oo oo ay qaaday binta cumar gacal in oo lo- oo loo yaqaanay in eh, beled xaawo in heestaa waxaynu ognahay inuu ka jawaabay in in fanaan jabuutiyaana dhalasha ahaan in u dhashay in qabiilada dega gobollada waqooyi ee soomaaliya in cabdinuur alaale in waxaynu ognahay cabdinuur alaale sideed iyo tobankii may ee lasoo dhaafay sanadkii 2009ka ina uu ahaa raggii ka shidayey in- in beerta xorriyadda isagoo oo dhar caadi u qabay laakiin markii dambe waxaa madaxiisa loo geliyey ee calanka ee somalilan ee ah calanka separatistaha ama dadka loo yaqaano goosashada dadka doonaya calanka ay isticmaalaan oo aan ahayn calanka soomaaliya marka muusan iska qaadin oo wuu iska ogolaaday interviewyaal kale uu bixiyey wuxuu sheegay in maaragtay eh, somalilan u baahan tahay inay xuduudaheeda adkaysato nacam inuu noqday inuu qabiil ahaan in- in uu hadlay oo uu uu somalilan sidaa u garab istaagay marka in saada calina inay heestii isaga uga jawaabtay heestii in- in- in- in- in ay binta cumar gacal hore u qaadi jirtay ee- ee ee hore in beled xaawo inuu u jawaabay iyaduna ay u jawaabtay anigu shaksi ahaan eh, jawaabta uu ka bixiyey jawaab fiican weeye maadaama aan ahayn eh, nin eh, shaksi ah oo ku nool eh, qurbaha Eh, laakiin Sa- Sa- saada cali waa gabadh waa iyaduna eh, gabadha ayay difaacday marka waxyaabo badan baa isbirbirsaday heesta ay u jawaabtay iyo iyo heestan dambe hadda ee qaadee ah eh, libdhi maysid laascaanood marka dadkii waxyaabo badan ba isku keeneen taasunba cadhada badan keentay ilata Een, waxaa jirta een, xuseenow sida aan ogsoonahay in abwaaninta soomaaliyeed ay horey ugu lug lahaayeen masalan een, qaar dagaaladii soomaaliya ka dhacay oo ay sheegeenba masalan heese cad ay tiriyeen tan hadda waa sarbeeb baa laleeyahay heese muuqda ay tiriyeen masalan waxaynu xasuusanaa hadraawi oo kale oo leh haddaanan haddaanan jihaadka hargeysa barbaartu hagayso haweenka gadooday ka qaybgelin hawsha waa hadal cad jihaadka hargeysa barbaartu hagayso ka qaybgelin hawsha wax ka qaylinaya ilaa hadda ma aragno ma jirtaa marka f- abwaaninta soomaaliyeed sida hadraawi oo kale iyo hadal ka soo yeeray oo heesta lagu dhimaysa laascaanood iyo heesaha noocaas oo kale ah ay kaga jawaabayaan sidee is isu saameynayaan masalan hadallada cadcad oo kale ah jihaadka hargeysa barbaartu hargeyso haddaanan haddaanan ka qaybgelin hawsha oo kale iyo lagu dhimaysid oo kale say isu saameyn karaan
in kolley in waxay isku saameyn karaan un in hadraawi waxaan aaminsanahay inuu weli aaminsan yahay in soomaaliya ay mid ahaato dadka badanaa waxaa dhibka keena un waxa weeye dadka goosashada doonaya unbaa dadku badanaa hadda ay ka didaan soomaalida inteeda kale laakiin qofku dee shaksi jihaadka hargeysa ee barbaartu hagayso nacam dee berigii hore runaantii gobollada waqooyi tacadi badan ayaa lagu sameeyey tacadigaa badanoo ay keeneen nimankii fadhatada ahaa fadhatadii s n m oo intay soo carareen nin walba daantiisii uu hoosta ka galay uu gurigiisii galay xitaa ay awoodi waayeen maaragtay inay hab maamul ama hab ciidan ay u dhaqmaan oo qabiil walba gurigiisii uun daantiisii hargeysa uu ag fariistay halkii laga rabay inay intay qabiil ka weynaadaan inay ciidan dee xornimo doon oo mideysanoo mabda' loo oo nin walbaaba daantu raba ka dagaalami karo uu sameeyo runaantiina fursad siiyey dowladdii markaa jirtay ee soomaaliya inay sidai doonto ka yeesho iyadoo ka faa'iidaysanaysa maaragtay qaladkaa weyn ee ay sameeyeen marka dee fanaanku wuxuu u dagaalamayay dadkii shacabka ahaa ee sida waxashnimada le loogu gumaadayay gobollada waqooyi ee soomaaliya laakiin fanaanku weli waa ogolyahay bay la tahay in soomaaliya midnimadeeda ay sii jirto
waa hagaag dhegeystayaal waxaad nagu soo wici kartaan telefonka nambarkiisu yahay lix hal toddoba oo lix laba toddobo saddex sideed eber eber aan idinku celiya waa lix hal toddoba oo lix laba toddobo saddex sideed eber eber iyadoo wareysigaasi iyo halkaasi nooga sii socon doono iyo barnaamijkaasi aan ku falanqeynayno heestii libdhi mesid laascaanood haddana aan qadar idinka maqashiiyo heestii libdhi mesid laascaanood
Las horas.
waagaag n xuseen marka haddii aynu usoo noqonno n arrimihii heestii libdhimeesilaas canood n saade cali warsamey waxa ay ahayd fanaanad caan ah oo soomaaliya markii la joogay heeso badan oo ka soo horjeeda dowladdii markaasi jirtay n qaaday oo dowladdiina xataa waxaa jirtay mar inay iyada heestaas ku xirtay in maaragtay dhibaato loogu geystay n dadka markaa qaylinaya haddeer ee ka soo horjeeda heestan libdhimeesilaas caanood ee ka hadlaysa midnimada soomaaliya sida aad sheegtay waxay inta badan taageeri jireen heesihii iyo loolankii saade cali ay kula jirtay dowladdii markaasi jirtay maxaa hadda markaa isbedelay
igaraal ahaada in waxaynu ognahay in in sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo sideedii in um, saada cali ay ka hor qaaday in in waynu ognahay in dee berihii u dambeeyey in taliskii dowladdii maxamed siyaad bare inaysan awood u helin inay oktoobarada dee sidii in banaanbixi weynaa fantasiyihii weynaa ay u samayn jirtay u sameyneen laakiin ay kusoo koobeen inuu madaxweynuhu yaro tago in gobollada kusoo wareego xaggan in weliba sida baayo bakool iyo marna kismaayo intuu yaro gaadho uu soo yaro noqdo in kadibna dee wixii dhan laisugu geeyey habeenka in ruwaayadda dee waa tii waarnin koo waarnin koo waa tii qaaday waynu ogeen in heestii land cruiser waynu garananaa ka hor qaaday in madaxweynaha In waxay kalooynu ognahay anigu waxaaban xasuustaa shakhsiyan in airbortka inta la- inta lagu qabtay in laga soo celiyey in saada cali in laga qaatay baasaboorkeedi wixeedii iyadoo rabta inay dal ka baxdo In oo- oo- oo- oo- oo- oo- oo aan ku sheekeysanan ama dee guriga ama dadkii dee anagu ilaa maadaama aanu ahayn in dad aad u taageersanaa in rejiimkii siyaad bare faamil ahaan faamilga anigu aan ka dhashay In- in la yidhi mahbaraddii in saada cali mahbarad bay noqoto in gurigiina burcad baa lagu hayaa waana saasaan u xasuustaa waxaan kaloo aad u xasuustaa in- in qixii markaan soo qaxnay in showgaroon in- in aniga iyo dhowr aan ku jirna ciyaal baanu ku dalbannay intaan saade caliyadoo markaa kasoo degtay in- in- in- in- in markabkii u- u saarnaa in dadka badan saarnaayeen in sida jangeli ay saarnaayeen markii ay kasoo degtay saade cali aanu aragna war wataa wataa lan cruisel waa ciyaal baanu ku dalbanno marka Waxaa- waa- waa- waa waa halkee halkaas waa showgaroon in- Mombasa.
mombasa cruisal gado soo barigaley baa laga daba qaaday marka waxay baa la- war faruuqda ayaa iga qabta waan xasuustaa marka in cam in in in sida ay ugu dagaalamasay maaragtay in in in in in cadaaladda iyadoo xitaa ka hor timid maaragtay in asal ahaan qabiilka ay ka soo jeeday oo u dagaalamasay maaragtay in soomaali cadaalad hesho
Eh, waa hagaag marka waxaa tiri waxaa lagu hayay en, en, gurigii en, qunsulkii soomaaliya qunsulkii en, holland u fadhiyey eh, en, soomaaliya marka sheekadaas bal wax noga tataabo maxaa keenay sidee sidee ugu suura gashay
in in ina burcad in waxaynu ognahay inuu ahaa nin in in haystay dhalashada hollandiiska marka wuxuu holland buu u- in- in u ahaa qunsul u fadhiya soomaaliya marka gurigiis wuxuu ku yaala isbitaal digfer iyo intii udhexaysay tarabuunka guri weyn buu ahaa intaan isbitaal digfer la gaarin in in ayuu ku yaalay isbitaal digfer agagaarkiisa marka guri weynoo wuxuu ahaa dee qunsuliyado oo- oo hersara marka dowladda soomaaliya awood umaysan lahayn inay gasho gurigiisa Ma- nin soomaaliya weeye Een, laakiinse maysan geli karin Een, weliba reer buu hodla ahaa maysan geli karin dowladdu waayo de waa nin matalaya dowlad kale Een, marka saade cali sida ayaa loo keenay oo oo oo- oo nacabsi nabadgelyadeeda loo sugo waayo dowladdu in ay in runaantii waxay rabtay ay- ay- ay- ay u geysato in in maaragtay xadhig ama ama- ama- amaba ama- amaba ama- amaba fal dil ah in loo geysto iyadoo markaa in in la wada ogyahay in fanaaniin badan oo soomaaliyeed ay ku dhici waayeen maaragtay in ay ka hadlaan in dhibaatadii markaa in in taliskii soomaaliya uu ku hayay gobollada waqooyi ee soomaaliya En, dhegeystayaasha dhegeysta heesaha saade cali ma laga yaaba qaar badan oo ka mid ihi in ay ka tagaan heesaheeda ay mamnuucaan inay dhegeystaan ama ay diidaan oo iyada markaa en, dhegeysigii heesaheedu ay aada u yaraadaan saameyn noocaas ma ku yeelan kartaa
in in beryahan in waxaan xaqiiqadii jirtay in dad badan isku dhaarsanayeen innagaa maaragtay in dadka kale waa akhwaan ama waa dad is- eh, diinta aada ugu dheera innagu waxaynu nahay dadka in baadhiyada shida marka yeenan baadhiga in in saada cali in in- yeenan tegin marka waa arrimaha aad websaydyada baryahan aad loogu soo daabacayey bay ahayd weliba aan loo kala hadhin weli ma- maana arag hal website oo laga leeyahay gobolada waqooyi ee soomaaliya iyo gobolka togdheer oo arintaa ka aamusa xitaa Een, marka een, een, ha la arko een, uma maleynayo een, saade cali een, inay hangaraarac lagu- lagu dhitinayo Een, waxaa weeye dee qof walbana waxaa weeye hadda waxaaba eeba sii noqotay dee wayba meeshii taagnay haddeer wayba kasii caanbaxdo oo kasii weynaatay maadaama ay haddana soomaalida hadda u arkeen inay weli haysato awood ay ugu hadasho een, dadka soomaalida ah ee dulmiga lagu hayo
weli maynu arag een, koley aniga raas ahaan saad cali oo tegaysa hargeysa iyo burcay iyo meelahaasoo heeso iyo ka qaadaysa ama bandhig fanadyada iyo ka bixinaysa een, ma jiri jirin ilaa koley intaan hadda xasuusto Een, taas maxaa ugu wacan M- maxaa ka jira arrimahaas
Een, maahan hargeysiya burcay waxa ma- waxaa laga hadlaya maahan xitaa minneapolis ay degan tahay baa la lahaa qabiil ahaan haddaynu qabiil hebel nahay yaynan eh, baadiyadeeda tegin waa inaynu jeebka kala dagaalanaa waxyaaba noocaasoo raqiisa een, run ahaantiina een, een, eh, aniga shaksi ahaan aan aada ula yaabay waayo xitaa dadka qaarkii een, dadku inay saa u liitaanba eh, dadka aad wax wax weyn waxaad u malaynaysa dadkii inay inay liitaan bayba kutusaysaa macnaha soomaalida ka wadaa dadka soomaalida ahaa ee ee baryahan in weerarka culus ku hayay fanaanada
Eh, waa hagaag ee dhegeystayaal waxaad naga soo wici kartaan een, radio boston telefonka nambarkiisu yahay six one seven six two seven three eight zero zero haddii aan soomaalian ku sheego waa lix hal toddobo lix laba toddobo saddex sideed eber eber lix hal toddobo lix laba toddobo saddex sideed eber eber waxaad kaloo noo soo diri kartaan oo emailka ciwaankiisu yahay boston at radiostar com waa boston at radiostar com oo wixii tale tusaale aad nagu soo jeedin kartaa intaan ku jirno barnaamijkan iyo mar kastaba oo adigoo isla mar ahaantaana fikrad ka dhibanaya barnaamijkan haddan socda ee ku saabsan heestii saad cali ay qaaday dhowaantan oo iyadu muran weyn ka abuurtay meelo fara badan heestaasina loo yaqaano libdhimaysid laascaanood Een, xuseen waxaad ka warantaa Een, heestan waxaa laga sii daayey eh, meelo fara badan eh, warshadeed badan baa lagu qoray waxaa laga sii daayey eh, raadiyaal badan sida raadi eh, wadamada jabuuti wadamo fara badan Een, oo soomaalidu meel kasta ay joogto dadweynaha soomaalida markii aad fiirisid marka laga soo tago waqooyiga soomaaliya een, dadka isku haya ama iyagu u doodaya laascaanood ama u doodaya hargeysa marka laga soo tago dadweynaha soomaaliyeed ee kale sideebaad arintaasi aad uga dheehan kartaa inay u arkaan sideebay u arkaan markii aad aad dadka aad aad wax ka weydiisay ama aad aad aad een, dhex gashay
In- run ahaantii in- in soomaalida websaytyadoodao kale siiba websaytyada koonfurta horta dee koonfurta waaba balaaya ka socoto dadkii waxaa weye miyirba ma lahan In- in dhinacan bay noqotay waqooyi bari ama gobolada puntland iyo gobolada dhexe ee soomaaliya waa ay f- fajac iyo ama kaag iyo dhabanahays unbaad ka dareema dadku waa yaaban yihiin ilaa haddeer wax ka hadlaya ama wax ka qoray ma arag In- waa laakiinse waxaan arkay websaytyada s s c i- inay aad maaragtay i- qaar fursadda uga faa'iidaysteen oy maaragtay ay arrinta aad saada cali wax uga qoreen i- run ahaantiina ay ahayd maaragtay in ay qoraalkooda xitaa ay u badiyaan ama ay- ay qoraalkooda ay ka dhigaan inay dadka tusaan iyagoo dadka message ugu dira tayda taydana arag inaysan ka dhigin ay ay maaragtay dadka maaragtay xaqiiqada sida wax u jira inay tusaan Eh, waayo bal- qofka haddii aad ay ku arkaan inaad dhinac tahay oo aanad maaragtay dhexdhexaad ahayn oo aanad laba dhinacba aanad ka hadlaynin dadku ay kaa cararayaan marka dadka in wasaayada xitaa s s c ee ka hadlay in- in waxay uga hadleen sidii annagana na arka eh, dhinacayaga waa kane laakiin waxaa la rabaa inay laba dhinaco dadka tusaan
waa hagaag kuwaas wa- waxay ahayd wasiirada maaragtay s s c websiirada ka soo baxa waqooyiga soomaaliya oo aan dhex galay oo aan wax ka akhriyey way ka hadleen lafahantooda aad bay wax uga qoreen Een, iyaga dareenka ay arrintaa ka qabaan maxaad kusoo koobi lahayd
in laba sibay uga hadleen in mid mid wuxuu se- qaar waxay sameeyeen in in dadkiiba u fasaxeen inay fikradooda soo dhiibtaan fikradihii dadkana intii u xumeed bay soo daabaceen waayo waa intii rabeen moogta inay isdaabacaan bay daabaceen In kuwana toos bayba waxay u bilaabeenba inay yidhaahdaan xitaa maaragtay eh, qabiil si toosa inay in- arrintii uga dhigaan Eh, waxay kale qaar ka hadleenba in eh, maaragtay in sheekooyin fanaaniinta ka dhexeeyo heese la isku qaado laisu jawaabo weligeed caadi ahaan jirtay in arrintii la yidhaahdo waxaa la diidan yahay in eh, somaliland baa la diidan yahay marka waxayba noqdeen badankoodu websayada ka soo baxa goboladaas websayada fartu gaadhaba runaantiina de dadka maahan waayo dadku intaa way dhaamaanon ogahay laakiin dadkan websayada qoraya maahan dad maaragtay runaantiiba xaqiiqda jirta ee wadanka warka haya waa dad maaragtay runaantii ama la yaaba anigu isyiri intaa inay dhaamaan baan u maleynayay oo ay intaa ka yara ladan yihiin laakiinse waxaabaan arkayba inaysan waxbaba ahaynba maadaama ay fartu sidaa u gaadhi karto
libdi masilas canood heestan haatan soo baxday kuma koobnaa wasiiryada iyo bahda saxaafadda iyo dadweynaha xataa siyaasadiii bay gashay oo wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan ayaaba la sheegayaa sida wabsiiryada qaar ay qorayeen inuu ka hadlay arrintaasi oo dareen careel uu ka muujiyey arrintaa maxaad ku ogta
waan maqlay ciro cabdulaahi ciro inuu arrintaa ka hadlay makii uu minneabolis joogay isaga sida uga hadlay waxa weye maadaama uu dee wasiirkii arrimaha gudaha yahay uuna arkay sida websayada u boonbooniyeen de waa mas-uul buu ka yahay ammaanka runaantii gobolada somalilan guud ahaan gaar ahaana laascaanood ay de gacanta ku hayaan marka maadaama isaga waa shaqadiisii de websaydada goboladan waxay aad ugu adkeeyeen shaqadiisii marka isagu halkaas inuu uga hadlayaan u maleynayo uu lahaa nacam arrinta ammaankiiba faraha ka saartay dadkay kicinaysaa dhinac maadaama isaga ay shaqadiisii tahay marka isaga hadduu ka hadlo arrintana ay noqon karto arrin dadka iska horkeeni karto colaad tooso abuuri karta kolle isagu ka hadli karaa laakiin websaadyada goboladu si uga hadleen waa qaldaneed
waa hagaag dhegeystayaal waxaad naga soo wici kartaan telefoonka nambarkiisu yahay lix hal toddoba lix laba toddoba saddex sideed eber eber idinkoo tale kasoo dhiiban karaa barnaamijkaasi haddana qadar ka mid a heestii aan ku nasanno
Thank you.
haa dhegaystayaal waxaan ku dhegguda jirnaa dooddii ama barnaamijkii ku saabsanaa heestii libdhimaysid laascaanood oo iyadoo ah hees ay qaaday fanaanadda weyn ee caanka ah ee soomaaliyeed saadow cali warsame heestaasi oo ka caraysiisay dad fara badan oo soomaaliyeed haddana waxaa khadka toos noogu jira kaariye faaliye oo isagoo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo aad ugu kuura gara arrimaha fanka iyo guud ahaan arrimaha soomaalida oo inta badanna gacan ka geystay barnaamijyada isaga oo inta badanba barnaamijyada aan sii dayno gacan ka geysta oo fikradihiisa ka dhibta kaarim ma maqlaysaa si fiican si fiican aad baan ku maqlayaa faysal aan ku maqlayaa kaariya waxaad ka warantaa heestan sida aad ka warhaysid la baxday ama loo bixiyey libdhimaysid laascaanood maxay heestaasi ku saabsan tahay aragtidaada maxay sii soo kordhinaysaa
walaal heesta markaad eegto mawduucyo badan baad moodaa inay axbaarsan tahay marka koowaad heestu waa desaado cali oo awal horeba sida defankeeda iyo taariikhdeedaba ku cad ah nationalisti inay haddana arrintii un daba joogto oo heesta midhaheeda iyo qaabkeeda markaad eegto waxaan ka garanaysaa inay guud ahaan soomaaliya ka hadlayso oo kala go-a waddanka ay kasoo horjeedo way leedahay maaragtay waddankeenu laba maaha kelmadahaasoo matelaya maaragtay u taagan in maaragtay soomaaliya ay hal mid tahay oo dadka ku dhegan maaragtay kala falqabinta soomaaliya oo kale inay heestu xoogaa durayso ama sida dee webejada fara badan iyo meelo fara badan iyo cabashooyin fara badan iyo ay heesta maaragtay dad badan kacaraysiisay at the same time dee heesta laftooda haddii la yidhahdo waxaad moodaa inay dadka deeanka sooliya sanaag ay dee kicinayso oo maaragtay arrintaa abaabulka iyo in dhulkii sooliya sanaag gacanta dib loogu qabto oo maal isagoo dadkaasi samaystaan oo deegaankoodii dib u hantiyaan inay dee qeybta kacdoonka abaabulka ay ka mid tahay ina dewiyada laftooda waa lagu cabiri karaa heestan siyaasiyan dhinaca siyaasadda marka loo eego xitaa lafteeda hta midda labada kale de inay soomaaliya o dhan ilaa waxay ka hadsaa raas kambeyn ilaa iyo raas casay inay de soomaaliya soomaaliya isku mid tahay waana kala goy karan kala qabsan marka hoos waa hoos macnayaal badan marka loo eego iyo dhinaca siyaasadda iyo dhinaca soomaalinimada labadaba cabiraysa moogta
xuseenow waxaa jiray dhowaan faysal cali waraabe in uu ka hadlay shir lagu xuseeyey maalintii s n m ta maalin loogu magac daray shirkaasi hadalkii uu ka yidhi faysal carab cali waraabe wuxuu ahaa hadal aada u kulul heestaas markii ay soo baxday kadib hadaladii uu faysal cali waraabe yimi iyo wuxuu way isku aadinaayeen marka arrimahaasaad ka hadlaysay gordhaweyto bal arrimahaasi ay isu saameynaya bal noo taataabo
faysal cali waraabe horta waa nin siyaasiya waana guddoomiyaha ururka ucid oo ah saddexda urur ee haddan sharciyan la ogolaaday in ay ka jiraan ama ka jiri karaan maamulka somalilan waana nin dee xukundoona markuu ninku xukundoon yahayna dee waa bayskiisa wuxuu la fadhiyey raggii bayskiisa haayee s n m t uu la fadhiyey isagoo markaa beeskiisa la fadhiya ayuu wuxuu ilaaway in hadallada uu dee halkaa ka yidhaahdo in saxaafadda loo soo gudbin doono isagoo runaantii kashifay waxyaabo badan una hanjabay gobolada s s c isagoo yidhi s n m weli waa nooshahay ee ha la ogaado caddeeyena buu hoodle inay u joogaan maaragtay rag isaga matala oo nacam u shaqeeya inay buu hoodle joogaan oo buu hoodlaba ay haystaan lascanoodna ay dee xoog ku haystaan marka waxyaabo badan buu runaantii daha ka rogay oo isagu uu sarabay inuu daha ka rogo
kaariye waxaa tiri heestana waa mid ka hadlaysa midnimada soomaaliya oo aan somalilan ama gobolada waqooyiga ee soomaaliya aan kasoo horjeedin ma jirto ayaa tiri sabab ay kaga xanaaqaan lakiin heesta bedeedkeeda markaad fiirisid waxaa jirta meelo la dhihi karo way ka xanaajin karaan goboladaas waqooyi ee soomaaliya masalan kuma loodshaan laabatada diid wau lugooye hadallada noocaas oo kale ah miyaan la dhihi karin dadka waa kicinayaan
والله زي سنة وليه هو هيست ورطة سيدة با با با هذا الكوة مرقبة اللي ماشي ماشي ده اللي يقول سبحان الله اللي انكرا وحيان هيستو لا مشي دي لازم يصير يوير اسكاس والله انكرا مدع سوماليا والله استعمالك مدع deegaan ahaan waa loo isticmaali karaa magac abaabul iyo arrimaha wacyigelintana waa loo isticmaali karaa haddii la rabo waa loo lixin karaa haddii sheesa macnaheedu kolley magac soomaaliyeed mateleysa dadka deegaanka galana dawaajibaadka ay lahaayeen iyo inay deegaankooda iyo inay soomaalinimo midnimada soomaaliya ilaaliyaan unbaan anigu arkay inay focuska guud heesta macnaheedu uu ka dhex muuqdo at the same time su-aasha hadda xuseynta inaad weydiinaysay waraabe reactionkii uu ka bixiyey heestan waxaan u arkay horta ninaan faysal calisan aqaano waxaan u aqaana horta ninaan siyaasi ahayn sida u hadlayo qaabka u hadlo lama odhan karo waa shaksi siyaasi horta ninkaasi at the same time hadallo fara badan oo hore oo ka dhacdhacay waa nin aada u qabiilaysta oo qabiilka ugu dheer nin la odhan karo waa shaksi siyaasiya oo mid mateli kara oo meel ka hadli karana maaha nin hadal yaqaana maaha nin siyaasi bisilla maaha nin xitaa ummad hadduu xitaa siyaasiyaan isu keeni karo hadalku yidhaahdeeda laba qof oo wada joogan bay sii kala xariisinaysaa sii kala waxaynaysaa marka waxaa ka garanaysaa inuusan shaksi sidaa u dheer ahayn marka anigu dee shaksiyaadka noocaas oo kale ah fikriska noocaas oo kale ah iyo kelmado ay ka yidhaahdeen saade cali anigu uma arko inay macno badan samayn karta mood waayaa qofaan qiimo badan ba lahayn oo siyaasi ahayn oo qof qabiil iyo haytir iska buuxo in loo kugargarayo qof soomaali weyni doonayo soomaali weyna mogtay ilaa iyo intii taariikhdiisa leeqana in loo kugargarayo ma ahayo mogtay ama adaleeya ama lasoo qaadayo mogtay waaya kari marka aan uu leeyahay faysal cali waraabe reer buuhoodle ha ogaadeen in snmt ay nooshahay waan ognahay waxa abaabulka laga wado buuhoodle waxyaalaha london laga wado abaabulada london laga wado iyo buuhoodle iyo snm iyo waxii dhex maray sheekooyinkaas adigu khibrad baad ulahayd maxaad noo sheegi kartaa
wso buuhoodle horta waa meel taariikhaha soomaaliya meelaha ugu taariikhda dheer hadday noqoto daraawiishtii waxxunti daraawiishta waa meeshii ragga xaanka ahaay hadday hoygii gabayga noqoto hadday hoygii taariikhda noqoto hadday hoyga dagaalka noqoto meeshii raggii taariikhda dhinaca daraawiishta kulahaa ay ka yimaadeen weeyaan at the same time buuhoodle waad ogtahay labadan siyaasadeed kama jiro waa deegaan haddii faysal calaawadeetay tegelaha sida allah tacala dumareer tegelaha ismaaxlaha waadogtaa ilaa iyo caynaba inta udhexaysaa dadku waa la wada degan yahay waa dadka remiiga ee xoolo dhaqtayay wada degaan meelaha ugu badana ciidamadu waa waxaan u maqlay ciidamaha qurmadu meelay ahaa xoogaa ciidan ugu sokeysay dadka deegaanka laftooda ay joogaan way jiraan dad deegaanka u dhashay oo magaca somalilandta marka la yidhaahdo ama qabiilka somalilandta
waa hagaa kaariye haddii aad soo gabagabayso maxaad u aragtaa heestaasi hadda inay xal keeni karto adiga oo haysta soddon minute soddon second
heestaas anigu waxaan u arkaa waa waktigeedii waa hees qarannimo soomaalinimo raadinaysa waxaan u arkaa saaba cali halgankeedii siyaasadeed ee markii horena ay kaga soo horjeeday cadaalad darradii soomaaliya ka jirtay dadkii soomaaliya markaa ay noqotay mar walba heesaheeda ayaa ku cabiraysay inay weli halkii ka wadaan haddana ay aragtay waa hagaag waad mahadsantahay kaasi waxa waa kaariya faaliya waxaa kaloo barnaamijka maanta martina ugu lahaa injineer xuseen fiin waxaan ka hadlaynay barnaamij ku saabsan heestan la magac baxday libdhi mesid laas caanood heestaas aan kusoo gabagabeeyay barnaamijkeena maanta kulanti dambe intaynu halkan isugu iman doono reeriga boston waxaan idkaga tegayaa anigoo faysal ciise cabdulaahi shiin oo barnaamijka inoo daadahinaya xagga farsamada barnaamijyadan maanta inoo soo saara inta badan iyo xuseen fiin oo stuudiyaha la fadhiya sidaas iyo nabadgeliyo anigoo heesta kusoo gabagabinaya